waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
bismillahi raxmaan raxiim xasan waad mahadsan tahay iyo idaacadda s b s qeybta af soomaaliga ee magaalada melbourne ee dalka australia khilaafkan u dhexeeya dalka australia iyo shiinuhu waxa uu salka ku hayaa dowladda australia ayaa waxay ku dhawaaqday in ay hormood ka tahay in baaritaan lagu sameeyo asalka cudurkan covid nineteenka loo bixiyey meesha uu ka yimid marka hormoodnimada iyo inay caalamkii oo dhan ay ka codsatay arinku sida ma sii ahaanayo maadaama cudurkan adduunkii oo dhan uu ku faafay dhaqaalihii wadamada oo dhan uu dhulka dhigay waa in la helaa urur iyo guddi madax bannaan oo jayno kasoo baadha cudurkan asalkiisu meesha uu ka yimid arrinkaas ayaa maaragtay ay dowladda shiinuhu aada iyo aada uga xanaaqday xanaaqna waxaa keenay dowladda australia markii ay hadalkaa ku dhawaaqday ma aysan ma aysan xusin in arrinkaas ay ay hormood ka noqoto hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee w h o la yidhaahdo markii magaceeda lasoo gaabiyo taasay dhinac mareen marka dad badan waxaa loo arkay qaabka australia ula dhaqantay shiinaha oo gaar ahaan xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee hadda australia waxa uu ku tilmaamay arrinka ay dowladda ku dhaqaaqday in lasoo baari jiray ee wadamada loo diri jiray waa gartay marka arrimaha ugu waaweyn oo khilaafkan uu ka dhashay waa dhanka ganacsiga ganacsiga labada dal u dhexeeya intee la egya
waxaa aada iyo aada muhiim u ah oon rabaa inay dhegeystayaashuna aada maaragtay ay ugu fiirsadaan arrinka dhammaan dalkan australia waxa ay dibadda u dhoofiyaan waxuu doono ahaado kulli marka laysku daro boqolkiiba soddon iyo saddex shiinaha ayuu aadaa marka saddex saddex daloolow hal dalool wax alla wixii australia dibadda u dirto dalkaasuu aadaa xasan haddaynu yaro xusno arrimaha maaragtay marka laisku duuduubo lacagta australia kasoo gasha shiinaha alaabtay u dhofiyaan boqol iyo lixdan bilyan